biyaa webiyada maraayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhowaada barnaamijka tasmicilmeedka ramadaan ee warbaahinta qaranka oo ay ku tartamayaan degmooyinka dalkeena qaarkood waxaana barnaamijka oo sanadkan waa sanadkiisii shanaad taaba gelinaya maamulka gobolka banaadir ama dowladda hoose ee xamar diyaarinta su-aalaha waxaa gacan naga siiyey qaar ka mid ah jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halka qaarka kalena ay naga taageereen macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga si gaara maadooyinka santifiga barnaamijka caawa waxaa ku tartamaya hadduu alla idmo degmooyinka kalaa garbaharay oo xarunta gobolka gadaa iyo daniele oo gobolka banaadir ka tirsan barnaamijka xagga tibinta waxaa igala qaybgelaya axmed cali kahaye guddiga waxaa ka jooga mustaf maxamed axmed warcadey oo guddoomiye ku-xigeenka guddiga abukar sayid cali jaajumow iyo cabdulqaadir cabdikariin gorod abahaa iyagana mujaajirada noo joogaan jajuma caawa qanacsantahay moo
اليوم أنا مستعدون لأن وبعد الفطور أنا شفتي أن أن اسمه
إلى- و- و- تقريبا قبنا أنوك وع- فرت ما عمل قولك بنادر تبعنا ودذاري مقالة نكشي مالي نظيف صول ريال على شيء بقى ماركتي ممكن نظيف لامي قرح لكن أسكرتها لما دي بقرتي يا قي أمانك معنا إذا ماذا أمانك سوقها إيوه كمان ما أنتي قرح habeenkiin waa qarqarooy roobaa bilaabtay marka maamulka iyo mas-uuliyiinta qaranka waxaan ku codsanaya jaakiyaal iyo daliyaal u sameeyaan ciidankiis macnaa dhacantiis kaaga gooya waa qaban laakiin caawa saas ma safiir u ekaas safiiran u ekaaga anoo u doodaya macnaa ciidanka amniga wadan wadankii warcadey wadankii muxuu ah wadankii hadday aday safiirka
dalka gariiga dalka maya raalli ahaw raalli raalli ahaw raalli ahaw wuxuu weero aa og tahay safiirka wadanka bakistaanas Kid- bakistaan n- n- kidmandus Nam- namibia naamiidii ma ogahay waa ku sugaado imaaysa ruushka waa kugu sugaado waayahay labada mujaajiriista caawa noo jooga kaamirmaanada cabdulaahi saadiq yacko yare iyo siciid shuryaako farsamada raadiyaha caqiil yare ayaa inoo jooga isku xirka degmooyinka tartamaya haddii goor waxaa heegan waa cabaas xaaji farsamada t v-ga waa maxamed cabdixakiim bunka isku xirka facebooka iyo innagana waxaa inoo jooga fu'aad muxidiin khaliif reer facebook soo dhowaada intay ka shidan tahay idinkuona toos aad noola socotaan saa inta may rajaynaya insha allah kashidantay bacwada waayahay labada degmo aan hubiya ay tartamaya inay qadka ku jiraan halow garbaharey
haa redio muqdisho waa mahadsantihiin qadka ku jira halow daniele daniele halow
koli ma afurina umaleeya
daniele qadka waa ay ka maqan tahay waxaan rajaynayaa in dib ay ugu soo celin doonaan eh, farsimaqaanadeena iyo injineeradeena faraha fudud hadduu allah awoodda la her alle ka noqdo waa lagu sii maqan yahay laakiin eh, waxaan rabaa master safiir Safi- safiir jajumo aa abaa abaa hey, wax ka dheh hawada mas-uul waa u egyahay mas-uul laakiin waxaa la rabaa oo wax jideen karo waxna isbeeli karo laakiin ina mas-uulnimadaas laga arkaa laga rabaa oo laakiin adigu kugu jeefanin aa een waxaa loo baahan yahay waddanka hortana waxaa lagu waay qabnaa sug sug sug sug maadaama mas-uuliyiin tartanka horta hadda wadanka maanta tartanka inaan wax u qabana taagnaayo tartanka Ah.
أنا وحق أمالي الرغي أنا مسؤول أي بحذا إلك إلك الدمع ليه الجلي هيزي مركو وكوريون أنا اللي بقالي ما بجرى أوصل gabar haddii xildhibaan naqleed أبو ما بدي نقطع أي باورم كوكا جيت لوكلاند إلى لوكلاند ninka لوكلاند dhan oo warkaaga qaadaayo oo Ya, diidiin ya, jirteenaayo.
ya.
أوكي ألكس يديدي نو سفير مالي أوكي ألك إنه وين بود
waayahay معنا وايا أوكي ألك دومي قد مي وعو أقولاي waayahay ee, waa mahadsantihiin jaajimoy abbaha aan hubiya in dib qadka loogu soo celiya dayniile halow dayniile halo radio muqdisho waayahay ee, waad mahadsantihiin kusoo dhawaada tartanka Ee, garbaari aan ku hormaro garbaari kusoo dhawow tartanka ramadaan ee warbaahinta qaranka degmooyinka dalkeena qaarkood u qabanayso inaad tartankan ka qayb gashaan maxaad dareemaysaan diyaargarowgiinu soo waa sidee
aad baa u mahadsantihiin te- radio muqdisho garbaarey waxaan codsanaynaa waxaan qiyaasayaa waxaad ka hadlaysaan layn waxaana idiin furan samiicadda oo gacanku uu saaran yahay si fiican la idiima maqlayo markaan idinla hadlayno ama aad jawaab bixinaysaan hadhow bay ugu daran tahay inaad gacanka qabsataan oo isku daya fadlan garbaarey ma maqlaysaa
si wanaagsan radio muqdisho ee soo dhawaaw dareenkiina tartanka caawa ku aadan
aad baan u dhownahay waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galno een, tartanka tartan aqooneedka uu uu martigeliyey telefishinka qaranka soomaaliya
waayahay waa mahadsantihiin ee, daniel halow halo radio muqdisho soo dhawaada bal idinkuna dhankiina dareenkiina iyo tartanka caawa si aad ugu diyaargarowdeen
waad mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu dhownahay Een, degmada daynirana waxay diyaar u tahay inay caawa soo bandhigta aqoonteedii ayna la tartamto walaalaha iyaga ee garbaharey waa mahadsantihiin waxaan idinku wareejinayaa mustaf maxamed axmed warcadde si uu noogu qabto labada nambar cidda caawa su-aasha ugu horeysa lagu bilaabay si aan barnaamijka shab u dhahaa namaana jajimo آه، شب عشرين لو عندنا ولي waayahay warcadday soo dhawow waa mahadsantahay cajiftah daarjeyte garbaharey iyo dayniile eh, waxaa ha- halkan yaal number kow iyo number labo waxaan rabaa inaan eh, eh, ku hormaro degmada garbaharey ee gobolka gado garbaharey number kow iyo number labo nambarkeed qabsan lahaydeen
waxaan qabsanaynaa nambar labo waayahay eh, nambarka kalena dayniile usoo haray sidaas darteed eh, number kow waxaa bilaabi doona eh, dayniile aad baa umahadsantihiin caawa ninka la dhahay abha saaxiibadaa ma waxaysan Ya.
saaxiibadaa oo sanadkii hore meesha hadda annaga aan fadhina fadhi jirin ma waxaysan miya cilmi waare ameerika ka dhaceen waa yaabe meesha aan lelii kala tegin gerbaruuk hadda waxaa sidaa ameerikan joogaa beriidaan iri maxamed cabdullaahi iyo gaani asxaabta maal joogtahaa okay masla joogaan maxamed cabdullaahi ingiriis ma isku hadlay waaye haddiiba afrika laga baxo Mm.
waddankiisa dad ameerika joogtaa laakiin hal hal dhibu qabaaya saaxiibkaa ilaa hadda wiil ma afko Waay maya la- afar sano ka bacdi gurigiisa xamarka dhisaa dhaf shaqaysaa waayahay ee, su-aasha ugu horeysa ayaan gudagelaya waxaa iskala daniela daniela dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan kumuhu ahaa ninkii ugu horeeyey ee uu sababtiisa ku baxay magaca firqada loo yaqaano muctasilada aan ku celiyo mar kale kumuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee uu sababtiisa ku baxay magaca firqada loo yaqaan muctasilada aan ku celiya markay saddexaad ee ugu dambaysa daynil kumuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee uu sababtiisa ku baxay magaca firqada loo yaqaano muctasilada waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan daynile waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow daynile
hallo radio muqdisho jawaabta
haddaynu nahay degmada dayniile su-aashaas jawaabtaan ka bixinayno waxay noqon doontaa insha allah waasil binu caddaa
jawaabta ay daniela bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waa hagaag kulanti wacan su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dayniile jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxaana markaasi uu ahaa ninkaasi magaciisu waasil binu cadda qamna ibnu cadda fariid daynile laba kursi oo kaali arag ah oo waaweyn kursigaa qaadi karaa dhibcadhe kursi kan laisku dagaalamo adduunyadu dhan ka sugi kaasaan basii rawaaba ha ku baashaalaala lama kursi kursi oo qodbani wahaysanin degmada ka qaata ay kursi okay ma كل ساعة فريامة وكل سميها قرآن faras u saar faras war- warkaas waa dhan faras faras faras maa joogta waaya su-aasha xigta waxaa iska leh tartamayaasha degmada garbahaare garbahaare waa su-aashiinu koowaad dhagaha fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan kumuu ahaa ninkii iska lahaa abaabulkii iyo fikirkii ay ku aas-aasmeen firqada khawaarijtu aan ku celiyo mar kale garbahaarey kumuu ahaa ninkii iska lahaa abaabulkii iyo fikirkii ay ku aas-aasmeen firqada khawaarijta marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey kumuu ahaa ninkii iska lahaa abaabulkii iyo fikirkii ay ku aas-aasmeen firqada khawaarijta waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan garbahaarey waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow garbahaarey
halo radio muqdisho jawaabta
durquweysa
ku celi mar kale durquweysa ataymiya
waayahay garbahaarey hadaayan waan idinla hadalnay maddan waa idinku celinaya fadlan si codkiina loo maqlo telefoonka aad ka tartamaysaan hadduu mobil yahay samiicadda iska xir markaa jawaabta bixinaya si laguu maqlo hadduu gacan yahana eh, leena yahana gacanka qabso oo samiicadda ah ka hadline garbahaarey jawaabtana sii fadlan
durquweysa ataymiya waayahay jawaabta guddiga ayaan u gudbinayaa
degmada garbaharre iyo gobolka gedo su-aasha la weydiiyey tartamayaasha u tartamayaahi kama jawaabin hadday garbahaarey soo hareer martay tartamayaasha kale ee daniel halow daniel hallo radio muqdisho jawaabta haddaynu isku dayno su-aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa cabdullaahi bin wahaab alraasibiy
ku celi mar kale
cabdullaahi bin wahaab alraasiy bin wahab alraasiy cabdullaahi bin Waaya.
wahab alraasiy waa mahadsantihin jawaabta daniel sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa degmada dayniile su-aashii soo areer martay garbaharey kama faa'iidaysan hadday labada degmo soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waayahay su-aashu waxay u dhacaysay kumuu ahaa ninkii iska lahaa abaabulkii iyo fikirkii ay ku aas-aasmeen firqada khawaarijtu magaciisu waxau ahaa cabdullaahi ibnu saba Ku celi mar kale.
cabdullaahi cabdullaahi ibnu saba ayuu ahaa magaciisu ninka waxaan rajeynayaa labada degmo inay meel ku wada qorteen su-aasha xigta waa su-aasha labaad ee tartamayaasha dayniila dayniila dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan imise garaam oo ogsojiina ayaa soo baxaysa markii afar mool oo botasium colored la burburiyo aan ku celiyo markii la su-aasha imise garaam oo ogsojiina ayaa soo baxaysa markii afar mool oo botasium colored la burburiyo markii saddexaad ee ugu dambayso dayniile imise garaam oo ogsojiina ayaa soo baxayso markii afar mool oo botasium colored la burburiyo waan rajeynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan dayniile
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow daynile halow daynile
halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah haddaynu nahay degmada dayniile su-aashaas jawaabteeda waxay noqon doontaa insha allah toban iyo saddex dhibic lix garam
jawaabta dayniile sax iyo qalad guddiga aanu gudbiyo
degmada dayniile ee gobolka banaadir tartamayaasha u tartamaya su-aashii la weydiiyey kama jawaabin hadday dayniile soo hareer martay halow garbahaarey
halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah alxamdulilaah annagoo ah tartamayaasha degmada garbaarey su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waxa ay noqonaysaa annagoo ah tartamayaasha fiiri fadlan annagoo aan ku celcelina jawaabta isii garbahaarey garbahaarey jawaabta haddaa haysaan fadlanna siiya haddaadan haynina waqti kale aan laga sii qaadina laba boqol sagaashan iyo sideed garam
jawaabta garbahaarey ee ka faa'iidaysigaa guddi aan ku celiyo
degmada garbaharey kama faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay dayniila hadday labada degmo soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada garba dayniile ee gobolka banaadir waxa ay u dhaceysay imisa garaam oo oxygen ah ayaa soo baxaysa marka afar mool oo bostonio botasium colorite la burburiyo jawaabta saxda ahi waa boqol sagaashan iyo laba garaam ayaa soo baxaysa jawaabtu waxay noqonaysaa boqol sagaashan iyo laba garaam ayaa soo baxaysa waayahay waa rajeynayaa in meel lagu wada qortay su-aashan waa su-aasha labaad ee tartamayaasha garbahaarey waana su-aasha afraad su-aalaha guuda tartanka garbahaarey dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan xisaabi cufka gaaska soo baxaya markii sagaal dhibic laba garaam oo notarium ah falgal ay la samayso biyo aan ku celiyo mar kale garbahaarey xisaabi cufka gaaska soo baxaya markii sagaal dhibic laba garaam oo notarium ah falgal ay la samayso biyo marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey xisaabi cufka gaaska soo baxaya markii sagaal dhibic laba garaam oo notarium ah falgal ay la samayso biyo waa rajeynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan garbahaarey bartaan bartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
alow garbahaarey
هلو راديو مقدسو jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أنا واترتم ياسا دقمة قربهاري هذا سؤال سؤال waxay u dhacaysaa afar dhibic lix garam jawaabta tartamayaasha garbahaarey ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaanu gudbinaya
tartamayaasha degmada garbahaarey kama jawaabin su-aashii la weydiiyey hadday garbahaarey soo haleer martay halow dayniile halow dayniile halo radio muqdisho jawaabta
haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa boqol konton iyo lix dhibic afar miligram jawaabta dayniile iyana sax iyo qalad guddiga aan ku celiyo
degmada dayniila tartamayaasha u tartamayaahi su-aashaasi soo hareer martay garbahaarey kama faa'iidaysan hadday labada degmo soo haleer martay guddiga ayaa jawaabta saxda ah looga fadhiya
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada garbahaarey ee gobolka banaadir u dhacaysana xisaabii cufka gaaska soo baxayo markii sagaal dhibic laba garaam oo natarium ah falgal ay la samayso biyo jawaabta saxda ahi waa eber dhibic afar garaam ku celi mar kale bal mar kale ku celiyo jawaabta saxda ahi waa eber dhibic afar garaam
waan rajaynayaa labada degmo inay meel ku wada qorteen su-aashan waa su-aasha saddexaad ee tartamayaasha dayniile waana su-aasha shanaad su-aalaha guud ee tartanka su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan dayniile waa su-aal taariikha sheeg sanadkii uu waqooyiga soomaaliya yimid gumaystaha aan ku celiyo mar kale sheeg sanadkii uu waqooyiga soomaaliya yimid gumaystaha markay saddexaad ee ugu dambayso dayniile sheeg sanadkii uu waqooyiga soomaaliya yimid gumaystaha waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan dayniile waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysto beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysto qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan ow daniile
hallo radio muqdisho jawaabta
bismillaah haddaynu nahay degmada dayniile su-aashaas jawaabta aan ka bixinayna waxay noqonaysaa insha allah kun
Mhm.
sideed boqol sideetan iyo afartii jawaabta daniile sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo ficta weeye
waa hagaag tartamayaasha degmada dayniile su-aashii la weydiiyey kama jawaabin hadday daniile soo harar martay tartamayaasha kale ee la tartamaya halow garbahaare halo radio muqdisho jawaabta
insha allah haddaa isku dayno jawaabta waxay u dhacaysaa sida tan kun sagaal boqol iyo afartankii jawaabta iyana garbahaare sida ka faa'idaysiga ay u bixiyaan guddiga aan ku celiyo
tartamayaasha degmada garbahaarey su-aashii soo hareer martay degmada dayniile kama aysan faa'iideysan haddaysan ka faa'idaysan jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa insha allah
saaxiibada na sugayeen saaxiibada na sugayeen
waa hagaag su-aashu waxa ay u dhacaysay sheeg sanadkii uu waqooyiga soomaaliya yimid gumaystihii ingiriiska ma gumaystihii aan dhaho jawaabta saxda ahi waa kun sideed boqol siddeetan iyo toddobadii kun sideed boqol siddeetan iyo toddobadii ayuu gumaystuhu yimid gobollada waqooyiga soomaaliya waayahay su-aashan waa su-aasha saddexaad ee tartamayaasha garbahaarey waana su-aasha lixaad su-aalaha guud ee tartanka garbahaarey dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa waa su-aal taariikha sidan sheeg koonfurta soomaaliya sanadkii uu yimid gumaystaha aan ku celiya mar kale garbahaarey sheeg koonfurta soomaaliya sanadkii uu yimid gumaystaha marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey sheeg koonfurta soomaaliya sanadkii uu yimid gumaystaha waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan garbahaarey waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa garbahaarey
halo radio muqdisho jawaabta
insha allah haddaan isku dayno su-aashaan kun sideed boqol siddeetan iyo sagaalkii jawaabta garbahaarey sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta weeye waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada garbahaarey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana kun sideed boqol siddeetan iyo sagaalkii
abow garbaarey laba dhibcood laba dhibcood waxaan dhignay intaan dhigaynay luuq luuqa qaata luuqaan dhignay luuq waa dheer tahay may magaalada gobolka waa iska dhab macnaha ged ahaana u wadaa ged ahaan lan wadaano macaani way baled xaawa waa qaataan garbahaarey dhigno waaya garbaari baan geeya diyaarad ku gey buuraa garbaarey dayuura goolka banaadir soo saar laba dhibcood tiib tiib dhiid dhiid
waaya waayahay su-aashan waa su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada dayniile waana su-aasha toddobaad su-aalaha guud ee tartanka dayniile dhegihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan walax cufkeedu laba kiilogaraam tahay ayaa lagu xiray moolo madoorsoomaheedu tahay boqol newton bermeter waxayna ku gariiraysaa dul siman oo aan lahayn islis qotomkeedu tahay eber dhibic afar mitir waa maxay tamar socodka barta dheelitiranka aan ku celiya mar kale su'aasha dhigihiina fura dayniile walax cufkeedu laba kiilogaraam tahay ayaa lagu xidhay moollo madoorsoomaheedu tahay boqol newton bermitir waxayna ku gariiraysaa dul siman aan lahayn islis qotomkeedu tahay eber dhibic afar mitir waa maxay tamar socodka barta dheelitiranka markii saddexaad ee ugu dambaysa su-aasha aan ku celiyo dayniile walax cufkeedu laba kiilogaraam tahay ayaa lagu xidhay moollo madoorsoomaheedu tahay boqol newton bermitir waxayna ku gariiraysaa dul siman aan lahayn islis qotomkeedu tahay eber dhibic afar mitir waa maxay tamar socodka barta dheelitiranka waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan dayniile
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri qayr ka buuxa waxbartaan barwaaqa
daynile halow daynile
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah haddaynu nahay tartamayaasha degmada daniile su-aashaasna la weydiiyey jawaabta aan ka bixinayna waxay noqonaysaa insha allah labaatan juul
jawaabta dayniile sax iyo qalad guddiga ayaanu gudbinayaa دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dayniile ee gobolka banaadir oo ah su-aashii afraad ee degmada la weydiiyey tartamayaasha u tartamaya kama jawaabin oo ay soo hareer martay hadday dayniile soo hareer martay halow garbaharey halo radio muqdisho jawaabta
su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayna waxay noqonaysaa eight
ku celi sideed joolis
ku celi ee, jawaabta adoo degan fadlan
annagoo ah tartamayaasha degmada garbaarey su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqonaysaa tamarta eight ama sideed
waayahay jawaabta ay bixiyeen garbaharey guddiga ayaanu gudbinayaa tartamayaasha degmada garbaharey waa ay ka faa'iidaysteen su-aashii soo hareer martay degmada dayniile waana sideed joog
garbaarey ma soo kacdeen hadda leh maa idinkaa furteen maa saasaan rabaa soo dhankaastaba lama dhibcood waxaan dhigaa markaan macnaa intaan dhigaa baar dheeraan dhigaa baar dheer buurta oo galbeed kasoo may may baar dheeray taala webiga agtiisa waayahay su-aashan waa su-aasha afraad ee tartamayaasha garbaharey waana su-aasha siddeedaad ee su-aalaha guud ee tartanka garbaharey dhegihina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan walhade ayaa kalkiisu yahay hal dhibic afar seken waa maxay dherarka walhadahaasi haddii kalkiisu noqdo eber dhibic siddeed seken dherarkiisuna gaaro eber dhibic labiyo toban mitir aan ku celiyo mar kale su-aasha garbaharey walhade ayaa kalkiisu yahay hal dhibic afar seken waa maxay dherarka walhadahaasi haddii kalkiisu noqdo eber dhibic siddeed seken dherarkiisuna gaaro eber dhibic labiyo toban mitir marka saddexaad ee ugu dambaysa garbaharey su-aasha aan idinku celiyo walhade ayaa kalkiisu yahay hal dhibic afar seken waa maxay dherarka walhadahaasi haddii kalkiisu noqdo eber dhibic siddeed seken dherarkiisuna gaaro eber dhibic laba-iyo toban mitir waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan garbaare
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne
halow garbahaarey garbahaarey halow jawaabta
bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada garbaarey su-aashaas jawaabteeda haddii aan isku dayno waxay noqonaysaa eber dhibic laba hal
jawaabta ay bixiyaan tartamayaasha garbahaarey guddiga ayaan u gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag tartamayaasha degmada garbahaarey kama jawaabin su-aashii la weydiiyey hadday garbahaarey soo halaal martay degmada kale ee la tartamaysa halow daynile halo radio muqdisho jawaabta
Ha- bismillaah haddaynu isku dayno su-aashaas jawaabteeda insha allah waxay noqonaysaa eber dhibic eber shan misir
jawaabta daynile iyana sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
tartamayaasha dayniile kama faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay garbahaarey abha a diyaare caawa abhahe قل قل قل قل أبان أفك أفك أنا مكو شيء maya cuf mahadsan adeeg walhada walhada ها مي والهذا واي واكسا والهذا وال وال intee ku barata deris ma ولا ahayn.
عامل لها والهذا أنا مكو والهذا أو وجاك العانق أو جاك العانة أو بلو بيريس ودلدلوسد أو والهذا كو فرنك.
أو والهذا كو فرن أو كيكل أو إف إم تدعك في دي ماشي جوجو أي معنا قيمرك معنا خريعة والحلول.
دين دين بابا دين دين دين بابا دين دين دين بابا دين دين دين بابا دين دين دين
Ba. maya saas ma ahayn, saas waa ii qalad. baaba keliya maama ku jirta ماما ماما دواعي المعنى inagu celi Ugu waay celiyay. abaashay jinninkii kana bixiyo celis waay
Ya- waayahay jawaabta saxda ah hadduu alla idna laakiin jajuma bahale isku day adigan ما السؤال شان اسك داف ولا حواي خلي واصل خلي واي خلي waaya jawaabta saxda ah guddiga ayaan ka dhowrina insha allah
waa hagaag su-aasha soo hareer martay labada degmo ee caawa tartamaya waxa ay u dhacaysay sheeg walhadeh ayaa halkiisu yahay hal dhibic afar sekan waxaa waa waa Waa maxay dherarka walhadahaasi haddii kalkiisu noqdo eber dhibic siddeed sekan dherarkiisuna gaaro eber dhibic labayo toban mitir jawaabta saxda ahi waxay noqon kartaa eber dhibic saddex lix toddoba shan mitir ama waxay noqon kartaa eber dhibic saddex toddoba mitir ama sidoo kale waxay noqon kartaa eber dhibic afar mitir mar kale haddaan kusoo celiyo jawaabaha waxa ay noqonayaan eber dhibic saddex lix toddoba shan mitir saas waa looga jawaabi karaa waxaa kaloo ay uga jawaabi karaan eber dhibic saddex toddoba mitir sidoo kale eber dhibic afar mitir waxaa xus mudan يعني وما ليس قدومي قول كعمل في عاوز ورموي معنا قدومي قول كعمل ورموي عاوز لا صدح بيبيع سيديد قدر لعل معكم صلع معكم صلع وحاصل قدومي وخذها يا عزوز وضد آه، ودناها وضد- مثل- وضناها وصوت- واحد يقدر معك أبرتين صار برنسا جدك ولناه جدك ولناه saddex ma aydeen آه.
معك وايه.
برنسا علي برنسا
وايه، أرت- برنسا عنس آه، زق- أب- هوا بداي. أنت شو صار براسه مدغانا أنا
صار شايف.
برنسا مم.
عدلهم لإنه جاجوما waxaa laga doonayaa inaad sheegto waa maxay soor baranso soor waa liiqana gudiga adaa ama ka Saa loo jawaabi saaray.
soo geli صار واي او مرق لو كري صار برز محل او وعلو كري وصحو بيشي بالو كريا والبيشي وعلو عنا والله تقري على صر صر والله لا عنا والله بيشي واكو عنا والله mays halkan yaa ka hadlay caawa ها ياك هذا الألف.
يا ويك اذا عطيا عفوراك هلا يا
ابر سيريز بهندس ابر كو اسقبها ها مع الدار مع قبل الدار قبل قبل برادي ومعناها كده حد لا باش وقصاب كده أنا حد بقلد برامج كذا واحد لعبت واحد الله خالد على البريد ايه صدق فيها
بس معناها يتكلم على المسمين يتكلم على الله يا والسنقنينا جو ماذا جو مدير مدير أفر عادي أنا عادي ما أرتبي.
خوف عمل لك يعني أي.
إلا ما تقف هذا قدوم يا جو كان أنا قلت في تاجر
أبارك عاو- عدك عصب دكن يا qof kale waa qof عصب دكن yaa idinka dhex والله hadlaaya.
للأ مقعيس اللي أنت لقيت شيء قاعد جعلان آه.
عاك صفر waayahay waayahay waxaan weydiinay labada degmo min afar su-aal waxaa sidaa ku baxaya sideed su-aal dhextaalkii ayaan soo gaarnay oo isbarashada labada degmo ah hadduu alla idmo kalo dhextaalkii iyo mustafa maxamed axmed war cadeeye aan idinku wareejin doonaa laakiin markan dalkaaga hal doolba ku dhiso